guddiga xasilinta degmada caabadwaq oo ka kooban wasiirre iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka galmudug qurbajoog iyo mas-uuliyiin ka tirsan madaxtooyada soomaaliya ayaa waxaa kormeerkooda ku weyninayay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada caabudwaaq ujeedka kormeerkan ay ku tageen mas-uuliyiintan xarunta dadka dhimir kala ee magaalada caabudwaq ee shefa mental hosbital caabudwaq ayaa ahayd inay ogaadaan baahida ay qabaan dadka lagu xanaaneeya xaruntan cabdirasaaq jaamac garas oo ah maamulaha xarunta doctor cabdirasaaq cabdulaahi cumar iyo xaaji guuleed ayaa sheegay inaysan ka helin caawinaaddii ay u baahnaayeen dowladda federaalk soomaaliya dowlad goboleedka galmudug iyo hay-adaha qaabilsan u gargaaridda dadka dhimirka ka xanuunsan waxaana ay xuseen qurbajoogta oo hirgelinta xaruntan kaalin weyn ku lahayd inaysan hadda ka helin wax caawinaada
intaa ka dambaysa waxay meesha ku tiirsan tahay dadkaas baankaaga ku xaraysan ciddii uu heli karta oo wax laga qaado dowladda dhexe wax kama hesho maamul goboleedka wax kama hesho deegaankeena waxba kama hesho meeshaa wixii ku noolna waa aragteen intaasaan rabnaa marka inaad nala gaarsiisaan meesha aad gaarsiin kartaan waxaa jira dad badan oo xanuunsan aan awoodin isbitaalka inay qarash iska bixiyaan dhaqaalaha inta awooddaa laga qaadaa inta kale waxooda sidaasaa lagu dhaqaajiyaa xanuunada ugu dhibkaba ugu daran oo hadda annaga aan qabanaa waxaa ka mid ah xanuunada dibressionka maaniyada iyo shizofreniyada iyo waxaan kaloo qaabilnaa xanuunada neerbaha sida xanuunka ebilebsiga waxaan rabnay dhismo inta hadda hees waxaan ku dhex shaqaynaa dhismihii loogu talagalay in bukaanka admission aan loo joojiyo ma lahan xafiisyo gaara waxaan ku dhex shaqaynaa xafiisyadii bukaanka daawada bukaanka siina waa soo gadanaa dawlajo wax daawayna siisa ma jirto dawliyo efdina sidoo kaleeto wax xagga raashinka iyadana ma jirto bal idinka intaa naga gaarsiin kartaan oo baahideen haddaa aragteen inaa naga gaarsiiseen aan rajeynaa waxaa weeye dadka halkaa dhooban oo rag iyo dumar leh annagu aasaasiyaalkii baan nahay wax taakuleyna oon meelna kalena ma jirto ama degmada ha noqoto ama maamulka korog ha noqoto ama dawlad ha noqoto ama ha noqoto mataqaanaa haayad sadka ilaahay bay ku nool yihiin waxa weeye maantay waxay taagan tahay yaa dawlada hey yaa islaam hey yaa yaa wax ku tari kara wasiir ku-xigeenka dekedaha iyo gaadiidka badda ee galmudug cabdiraxiin axmed cigaal iyo xildhibaan farxiyo cabdulaahi shiikhdoon oo ka mid ah xildhibaanada galmudug ayaa sheegay in ka galmudug ahaan ay wax ka qabanayaan baahiyaha ay qabaan dadka lagu xanaaneeya xaruntan runtii indhaha iyagu waxbay arkaan shaqo badan oo dhakhaatiirta baa maarata noo muuqda ka mas-uul ahaan maamulka galmudug wasaaraddiisa caafimaadka waxaan rajaynayaa inaan gaarsiiyo meelaha ugu muhiimsan iyo dadka ugu muhiimsan oo ugu baahida badan oo la doonaya in maaragtay wax loo qabtana waa kuwa noocaan oo kale ah ma filaayo arrintaan oo kale arrin la dhowran kara inay tahay waxay la shaqaystaa aakhirada ilaahay agtiis waxbaa looga helaa indhahaygu waxay qabanayaan dadkii maalinkaas joogay ilaa maanta inay joogaan ka xildhibaan ahaanna haddii ilaahay idmo soo noqodkayga labaad oo mar dhow ilaahay hadduu idmo waxbaan ka geysan doonaa insha allah xubno ka tirsan guddiga xasilinta degmada caabudwaq oo isugu jiray qurbajoog iyo la taliyaal ka socday madaxtooyada soomaaliya ayaa maamulka xaruntan u sheegay in baahidooda ay la wadaagi doonaan dowladda dhexe ee soomaaliya iyo hay-adaha caalamka
ku ah culays waxa aanu ka qaban karno guddi ahaan waanu ka qabanaynaa wixii aanu gaarsiin karno ama dowladda dhex ha noqoto ama maamulka galmudug ha noqoto ama diaspora ha noqotona waanu gaarsiinaynaa magacayga saacad ashkar weeye qoladii dhistay oo communitigii gurbaha joogtay iyo kuwii halkan joogay cawadaaqba intaba iyagana waa u mahad celinaynaa annaguna dowladda federaalka iyo hay-adaha wax ku tari karaa barnaamijkan waan isku dayaynaa intaan gaarsiin karno iyo qurbajoogtii intii aad dhahdeen way ka gaabsadeen oo waxbay ka bilaabeen inaan soo jafno soo kicinno annagu guddiga xasilinta maadaama aanu nahay oo aan nabadda ka shaqaynayno nabadda waxaa ka mid ah dadka sidaan oo kale ah in la xanaaneeyo oo laga taxadaro waxaan u soo joodin lahaa dhakhaatiirta in la xanaaneeyo oo laga taxadaro waxaan u soo joodin lahaa dhakhaatiirta iyo dadka brofeshinaalka ah technicaalka ah oo meesha ka shaqaynaya in ay soo diyaariyaan qoraal codsi ah oo abiil ah oo cid walba wax qaban karta marka annaga waxaan isku diraynaa qoraalkaas inaan inkugu lifaaqno waraaqa inaan kugu lifaaqno ciddii hadda aad is leeyihiin waxbay qaban kartaa oo magacyadooda aad haysaan noo sheega wixii kaloo annaga aan ku dari karno ama dowladda federaalka ama deeqbixiyayaasha ama hay-adahani waa gaarsiinayna haddii ilayaa garabkiinaan taagannahay aad buu qalbigu ii xanuunay dadkaan halkaan ku dhibaataysan
ee u baahan caawinta u baahan iyo tirada ay leeyihiin qofba qofku addoommada ilaahay uga waxtar badan yahay buu ilahay ka jecel yahay subxaana wa tacaala haddaan nahay la taliyaha madaxweynaha arrimaha diinta shaqooyinkayga shaqo ka mid a ayaa halkan taalla biidni illahi alkariim waan gaadhsiinayaa ilaahay idamkiisa sida ay tahay baan u gaadhsiinayaa insha allahu tacaala cid kaste oo dhambaalkani uu gaadhana waxaan ugu baaqaynaa inay halkan wax ka qabtaan ciddii wax ka qaban karta ugu dambayntii ayaa guddoomiyaha degmada caabudwaq mahad cumar cilmi waxa uu ugu baaqay qurbajoogta inaysan marnaba hilmaamin walaalahooda dhimirka ka xanuunsan loona baahan yahay sidii ay horay xaruntan ugu dhiseen inay hadda u garab taagnaadaan dadka dhimirka ka xanuunsan dadka haddii shaqada ay hayaan lagu caawiyo waxay dhiirigelin ay u tahay dadka gacanta ku haya shaqadaas inay ku dhiiradaan oo ay himmad u helaan inay ayaama sii wadaan laakiin haddii laga gaabsado way ku muraaljabayaan marka si aan u dhiirigelinno dadka isbitaalka gacanta ku haya waxaannu leenahay cid kasta oo oo akhri adduunba u shaqaysanaysaa waxay ka ayaan la cabdulaahi jaamac radio daljirar caabadwaaq